dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo maalin kasta oo jimco ah aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga muddo ka badan sannad kooxda al-shabaab ee soomaaliya waxay luminaysay goobihii ay kaga sugnayd koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo ay ku jiraan magaalooyinka ugu waaweyn sida muqdisho marko kismaayo beledweyne baydhaba xudur luuq iyo beled xaawo ciidamada dowladda soomaaliya oo garab ka helaya kuwa midowda afrika iyo ciidamada etoobiya ayaa goobahaasi oo dhan kala wareegay al-shabaab waxayna dusha u riteen mas-uuliyadda ammaanka shacabka magaalooyinkaasi ku nool hase yeeshee waxaa marba marka ka sii dambaysa sii labalixaadsanayey dilalka qorshaysan ee loo geysanayo shacabka dadka waxgalka u ah bulshada iyo saxafiyiinta waxaa kaloo soo baxayey isbaarooyin sharci darro ah iyo rag ku labisan darayska ciidanka dowladda soomaaliya oo dhibaateeya shacabka haddaba maxaa wax looga qaban la'yahay amni xumida ama gacanta loogu soo dhigi la'yahay kuwa dembiyadaasi geysta su-aalahaas iyo kuwo kale oo fara badan ayaan ku faaqidaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ee maanta waxaa barnaamijka ka qaybgalaya alansaari oo horey uga tirsanaa kooxda al-shabaab haatanna u qaybsan dowladda soomaaliya dhaqan celinta iyo hubka dhigista maleeshiyaadka al-shabaab ka soo goosta waxa uu ku jiraa qadka taleefanka ee magaalada muqdisho qadka taleefanka ee magaalada charlotte gobolka north carolina ee dalkan maraykanka waxaa ku jira koral cabdulaahi cali macow oo horey ula soo shaqeeyey ciidamadii soomaaliya kana faallooda arrimaha ammaanka qadka magaalada muqdisho waxaa ku jira guddoomiye ku-xigeenka ammaanka ee maamulka gobolka banaadir warsame maxamed xasan joodax waxaa kaloo barnaamijka xagga dambe kaga soo biiri doona qadka taleefanka magaalada beledweyne xarunta hiiraan guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifitaax xasan afrax dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan ku hormarayaa joodax maxaa ugu wacan baad is leedahay oo ammaanka wax looga qaban layahay magaalada muqdisho iyo meelo badan oo soomaaliya ka mid ah bismillah dhammaantiin horta way salaamaya saxaabta magaala qaybgelayay doodan iyo adigoo na xiriirinaya intaba iyo idaacadda iyo shaqaalaheeda salaan ka bacdi sida aan u aragno annagu labaatan sanada burbur ahoo magaalada muqdisho ah maskaxdii ummadda ama meeshii ummadda soomaaliyeed caafimaadkeeda inuu ka bilowda la rabay ewelna mataqaana ummado badan iyo rag badan oo kala duwan ay mataqaana qabqablayaal oo ay soo mareen intaasna ay mataqaana hub iyo dibad kala duwan oo dhan ay dadkii mataqaana ku abuurayeen isla markaasna ay uga dambeeyeen nimankii al-shabaabka oo inta diin markii horeeto islaamka dadwan ay si keena ekeeyeen ama u muuqdeen haddana la yimid qalab tiro badan oo dhibkiisa leh ay dib balaayo badan u dhex digeen magaalada muqdisho si sahlana in looga saari waayo ama cudurkaas loo daweyn waayo ay dib ka dhalatay hubkaas tirada badan ee magaalada muqdisho ku dhex daadsan iyo nimankaas ummadda inta aada u dhex gala xaggii diinta kasoo mareen haddana caqiidada xuma aan fiicnayn mataqaana la dhex yimid ayaa saldhig u ah nabadgelyo la-aanta qaybta ka jirta magaalada muqdisho ayaan leeyahay ha ahaatee waxa aan rajeynayaa inaan xiliyo dhow cudurkaas dhaweyno mataqaana naga dhammaan doono gobolada soomaaliya iyo dalka soomaaliyana uu dhammaantiis ka dhammaan doono haddii sida aan haminayno ama aan dagaalkooda annaga iyo mataqaana ciidamadan saaxiibada noona kaalmeynaya aan hawsha u wadno haddii naloola wado gobolada iyo kulli dadka soomaaliyeed aragtidooda iyo mataqaana howlgallada intaba aan uga mideyno inaan insha allah ka adkaa doono aan rajeynayo aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa alansaari oo jooga magaalada muqdisho alansaari waxaad ka mid tahay saraakiisha hadda la shaqeysa dowladda soomaaliya dhinaca amniga waxaadna hore uga tirsaneed kooxda al-shabaab ka hor intaadan dowladda kusoo biirin bal adigu maxay kula tahay amni xumada mar haddii kooxdii al-shabaab laga qabsaday magaalada muqdisho iyo meelo fara badan amni xumada weli sii socota maxaa sabab u habay kula tahay waa mahadsan tahay maxamed alaad xasan markii aan kaga jawaabo su-aasha ay weydiisay hadee wax walbo noocaas soomaan ama wax walba hal maalin ama laba maalin ama bil ama laba bilood wax walba laguma qaban karo wax walba waxay rabaan in waktigooda la siiyo oo in laga hordhaco ama la degdego ma fiicno marka laba laba siyaabood ba oinayaa amnidarada ka jirta hadda magaalada muqdisho ama ka jirta meelaha dawladdu ay dib cadowga uga xoreysay korkeeda midda koobaad waxaan leeyahay yaanis ayaa weli la siinayaa taliyaha kasoo horjeeda dawladda oo la dagaalamaya ama maleeshiyada al-shabaab su-aasha la siinaayo waxaan leeyahay waxaa siinaya dawladda iyo hay-adaha amniga ku howlay maxaa yeelay nimankani way jabeen goboladii oo dhan a gacantooda ka baxday dhaqaalahay heli jireenay waayeen taageeraday heli jireenay waayeen dhalinyaradii baa iska dayacsan marka dhalinyaradii soomaaliya haddaan la abuurin xeryo loo samayn daaq nabadeed loo jeedin loo yeedin ilminka kasoo horjeeda dawladda oo qiimaha ku jira oo dagaalamaya wuxuu ku dagaalamayaa been loo sheegay oo la marin haabiyo oo dadkaas ay qaldeen markuu nabadda qaato oo uu qiimihii kasoo baxo uu dawladdiisii yimaado waxaa la rabaa kuwuu kasoo tegay wax ay ku qanci karaan oo iyaguna ay nabadda u qabtaan in la sameeyo ilaa hadda ma dhicin xataa in la siiyo agaasimo waaxeed waxaa iga sheekh maxamed faarax al al ansaari aan maleeshiya al-shabaab horeyba aan uga tirsanaa maxaakiimta islaamigana weliba sare kasoo hogaankanaa ciidamadeydii iyo qalabkeygii iyo hubkaygii ayaan inta cadalkiisi helay oo haddana kula dagaalamay ayaan la yimid labada kun iyo sagaalkii aan bilaabay yani inaan dib maleeshiyada al-shabaab aan gacan ka siiyo hay-adaha amniga ama aan dib uga dagaalamo maadaaba aan sirtoodii macluumaadkoodii siday meel dhaqaalaha ka helaan siay isu hoos tagaan si dhalinyarada u u askaraysiiyaan qaabkooda ayaan dib ugula dagaalamay dadaalkii marka almukaramay haysteen markii aniga aan yani barnaamijkaas bilaabay haddana meesha la joogo waa aragtaa marka ilaa hadda ma dhicin waxaan ku guuleysanay inaan soo xarayno dhalinyaro kun iyo shan boqol ay tiradooda gaaraysa waxaa ku guuleystay hay-adaha amniga ku howlan waa la dhaqayaa dawladdu meelo ay ugu talagashay ama ku xanaaneysa way waa la geeyaa oo noloshooda wax kalena laga bedela haddana waxaa la rabaa in wax ay ku qanci karaan waxaan u gartay oo hadalkaagii dulucdiisa uu yahay in dowladda kumeel gaarka aanay fursad siin dhalinyarada al-shabaab kasoo goosanaysa ama damacsan ay kasoo goosato oo dowladda kusoo biirta ama ay ka haraan falalka ay ku jiraan si markaa nabaddii loo soo celiyo marka hadalkaaga waxaan u gartay fursaddii ayaa dowladdii laga laaya maxamed culaal xasan waa sidaas dawladda weliba fursad weysiinaysa laakiin waxaa la rabaa in laga run sheego oo la laba jibaaro oo muhiimada koowaad iyo muhiimada labaad iyo muhiimada saddexaadba dagaal keliya waxba laguma gaari karo maanta cidda dagaalamaysa ma dagaalamaysa runtaan kuu sheegaya waa dhalinyarada soomaaliyeed oo dayacan waxaa u geysay baahi kuwa burcadeeda baahiyaa u geysay kuwa al-shabaab ay askaraysiisanayaan baahiyaa ugeysay dhalinyarada soomaaliyeed in la aruuriyo in mustaqbalkooda la dhiso in xeriyo lagu aruuriyo in loo yeero in la fahansiiyo dawladnimada macaankeeda in dawladu dad ka deeqdo dayacan gobolladay ku dayacan yihiin hadda xataa al-shabaab ma aha al-shabaab way burbureen waa la kala tegay ayagii baa baqaayay yani waxay isleeyihiin dawladdiina haddaad u tagtaan ama ciriir fara badan la kulantaan ama laidin xiraa ama yani saad ku rabtaan u weydaan ama dhibaatootaan marka qiimahoodaas ayay marka waxaan leenahay dadaalka hala lama laabo hala lama laabo waa janis waa janis maanta haddii laga faa'iidaystana oo sida wanaagsan looga faa'iidaystana la tirtiri karo guddoomiye waad maqlaysaa alansaari hadalkiisa wuxuu leeyahay dowladdii ayaa fursad u fidin weysay dhalinyaradan kusoo biiraysa ee shabaab kasoo goosanaysa fursaddii ay fidisana ma aha mid ku filan oo ka run sheegta waxaan maqalnaa baaq fara badan oo kasoo yeeraya dowladda madaxweynihii hore baaq buu u jeediyey ra-iisul wasaarihii hore dowladda cusub intaba baaq bay u jeediyeen laakiin alansaari wuxuu ku doodayaa in aan baaqaasi laga run sheegin oo weli uu kala dhiman yahay see u aragtaa bismillahi maxamed colaal xasan saaxiibkay waxyaabana way isaga agudownahay waana mahadsan yahay waxyaabana yara inaan inaa bedelanaha laga yaabaa madaxda qaranka mar walbada waxay ku baaqaysay in dadka soomaaliyeed soo gelayana la soo dhaweeyo wadaxaajood iyo wadahadal loo ogol yahay haddi qofta isdiyaariso oo diyaar baanuna ahay inaan wadahadalno kule ayaa lala heshiin yaqaanaa qof dagaalamaysa oona arken inuu marba markii ka dambeeya dib ka shaqaynaysa inaad xil isaga dhiigto ood kalsooni intaas la-eg aad aad aad aad iyadan wadahadal dhicin aada siiso ood mataqaanaa doorkoodii la siiya hadda waa garan kartaa intay jirto iyo dhibaatada la geysanaa mar walba dad soomaaliyeed oo shir ku jira oo haradhan la holixinayo dad soomaaliyeed madaxa laga geynayo biduuna sabab waxay kuu dhigaan aan la arag oo caqli ku tusi kara inaad dadka sidaas u layso ayan jirin mar walbana waa loogu baaqay in la soo dhaweeyo oo dalku waa dalkiini dadkuna waa dadkiini soo dhawaada maamulka in wax laga wadaago oo ninba maalin hayo hade waa wax caqliguna qabo sharciya ma ah maanta hawsha maamulkan ku jiraa berri ku jiri maayo horena una jiri jirin isbedelaa imaanayo qof walba soomaaliya oo xil haysana ku imaanayo marka ragna waa soo jiray ragna waa haya ragna waa hayn doona marka inaad adigoo doorkaas sugaya dalkaada wax ka toosiso wixii aad tirsanayso sheegato oo dood mataqaana macquula looga doodo dhibka dhex yaala ama aragtiyada kala jirta ee siyaasadeed ama mataqaana ummadda wax tirsanaysa inta lala yimaado soomaalida waxay ku mahma ku mahmaadaa waq hela ayaa tala hela haddii la wada hadlo xal baa imaanaya caqliga ilaahay nagu fadilaayo noolaha nooga bedelana waxa weeye in mataqaana caqli sare lala yimaado lawada hadlo wixii aad tirsanaysi si aad waxu doonaysi xisaabtaada rabtana aada la timaado ciddii aad markaas umalayna inay xaggooda jiraan aad kala doodo markii wax lagu diido oo mujtamac dhamo oo mataqaana aragti siyaasadeed meel la taagan la yidhaahdo laydin qadarimayo aragtideeda dadka soomaaliyeed oo dhan oo ama hawsha ku jira ama bulshooda kala ka bixin lahay waxaan qabaa nimankaasi niman xisaabtan iyo qarannimo iyo umadnimo iyo sheer wadaag iyo u socda maahan waa niman meelaan aan ujeedin u socda xalkooduna inuu yahan u arkaa in xoog laysku muquniyo mooyaane inayan mataqaana waan waan ujeedin qaabka ay u dhaqmayaanna aana ka dhiganaya anigu markhaati marka waxaan leeyahay haddaa jeelgooli jooga madax qaran aan leenaho mataqaana diritiibada siyaasadeed agta laakiin waxaan qiyaasaa madaxdeenu inay cid walba soomaaliya soomaalinimadana qabta inay soo dhaweyneyso wa waa hagaag aan aan isku dayo markana corneel cabdullaahi cali mucow isna ka qayb qaadanaya barnaamijka corneel waad maqlaysaa aad iyo aad aad iyo aad waad dhegaysatay dooda guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir warsame maxamed xasan joodax iyo alansaari labadaba waad dhegaysatay marka maxaa kaaga baxay horta waxa waaye wax kasta oo naga da waxa wax kasta oo naga dayacmay waxa ay ku yimaadeen muxuu ahay qarankii soomaaliyeed oo burbursanaa koob iyo labaatan sannadood waxaana sabab u ahay sababtoo ah koob iyo labaatankaa sannadood waxa ay dadweynihii ku noolaa koonfurta gaar ahaan waxa ay barteen inay keli keli ahaan ay u noolaadaan oo qof walba uu yidhaahdo aniga tayda ayaa maaragtay soconayso maaragtay ganacsi haddii uu yahay iyo haddii uu maaragtay oday dhaqameed uu yahay iyo haddii uu waxgarad kale uu yahay dhammaantooda waxa ay ku mashquuleen qof walba inuu asaga siduu u noolaan lahay oo isdabaro oo muxuu ahay arrintii weyneed oo qaranka ka dhexaysaba waaba la iloobayba markii laga hadlaayo amniga marka laga hadlaayo sidiisaba amniga qaranka waxaa kow ka ah inuu qofka waxbarasho helo caafimaad helo inuu muxuu ahay kadibna muxuu ahay amni iyo xasilooni uu helo laakiinse koob iyo labaatankii sano waxaa dayacmay ilmihii dhasheen nineteen ninety kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii dhashay maanta waa labaatan jir waxna ma baranin weligoodna wax fiican looma sheegin wadayna ku koreen waddadaas iskaga koreen qaarkood ayaa waxay ku koreen koollo qaarkood ayaa waxay ku koreen muxuu ahay inay garaabada ay jidka ay ka aruursadaan marka waa kuwaasi kuwa naxariista daran oo ay maaragtay shabaabka ay ka aruursadeen waddooyinka oo ay tababareen marka haddii ay ka soo noqonayaan oo ilmahaasi muxuu ahay loo celin muxuu ahay loo samaynayo dhaqan celin loo samaynayo waa midda keliya oo muxuu ahay qayb ka noqon karta muxuu ahay soo celinta amniga ee qaranka soomaaliyeed kuwa ka soo baxo in la daryeelo wax loo sheego culimmadoodii hore oo wax bartay in loo yeero la yidhaahdo waa sidan sida loo noolaan karo sidii laydin sheega waa qalad al ansaari sida uu sheegay al-shabaab way jabeen waa run laakiinse macnaheeda ma ahan al-shabaab haddii ay magaalooyinka waaweyn ay ka baxeen weli way nool yihiin oo waxa waaye madaxdii ka dambaysa masaa'ibkan ummadda ku dhacay iyo carruurtan sida xun loo tababaray oo dadka madaxa ka jibinayo ama walahaha qarxa inay isku soo xiraan aan arkayna maalin kasta madaxoodiio go-aanoo maaragtay sida banooni oo kaleeta meel u yaalla kuwaa tababaray weli way nool yihiin laakiinse waxaa loo baahan yahay kuwa ka soo baxo ansaari wuu ku saxasan yahay in la tababaro laakiin jagaha la siiyo wadankii jaga laga qaataba maba leh wadankii maba dhisnaba marka waxa waaye dib u dhiska qaranka inay ka mid noqdaan in iskuulle la geeyo in jaamacado la geeyo in maaragtay say u noolaan lahaayeen xuquuqda lagu leeyahay iyaga miduu qaranka ku leeyahana la baro waay midda muxuu ahay waajibaadka saaran muxuu ahay dawladda madaxda markaa hogaaminaysa oo lasoo baxsatay oo isu soo dhiibeen dawladda inay ku fakaraan sidii berita ay dadka ula noolaan lahaayeen ay u noqon lahaayeen bini aadmi dadka la noolaan karo waa mahadsantahay kornel macow waxaan ku noqonaya alansaari alansaari kooxahan dilka geysanaya gudoomiye ku-xigeenku ka hadlay oo kornel macowna oo hadda ka hadlayay mar walba waxaan maqalnaa kooxo wejiga duubtay ayaa wax dilay way baxsadeen goobtu way ka baxsadeen maxaa u sahla baxsashadooda ma mas-uuliyadda ammaanka la iska saaray baan buuxin ma iyagaa xeelado u sahla inay baxsadaan adeegsada sidee u baxsadaan maxamed cali xasan waa mahadsan tahay waxaa u sahla nimankan horta ururweynaha alqaacida waxay qaabka ay ku dagaalamaan ama istaraatijiyadda nafti ay jabeen oo goboladii iyo soomaaliya labada kun iyo sagaalkii labada kun iyo tobanka awoodoodii ciidan iyo sooodii dhaqaale iyo taageeradoodii markay wiiqantay oo ay magaalooyinka dhan gacantooda ka baxeen waxay dib ugu soo laabteen ayagoo dhacda lagadka ashabaab wejiga ugama qorno waxay ka faa'iideysanayaan oo fursadda koowaad ay ka helayaan dhalinyarada dhalinyaradii adeegsanayaan dhalinyaradii way iska fajadeen magaalooyinkay soo galeen qaar baa iskuulay geynayaan qofka la dilayo muddo dheer ayuu yacni masaajka ku tukanaya la dalagelayaa gurigiisa xilliga uu soo galay meeshuu ka shaqeeyo waktiga operationkaas la fulinayayo waxay iska fiirinayaan inta hay-adaha amniga ay ugu jireen sida booliiska iyo nabadsugidda ijaanska ay waktiga fuli karaan waktigay shaqalkaas fuliyaan inta badan waa gelinka bunda ko iyo toban sac galabnimo iyo maqrabka inta u dhexaysa meelaha populationka ama trafficka ama dadka ku badan tahay ayay operationkaas ka fuliyaan qofka intaas silacda la yidhaha ama sahan ama yani oo fahminayaa qofka masaajka ku tukado meeshuu joogo waana qof tirislaa oo iskuulka dhigto asaga ay fiiqanaan qofka loo maray markii operationkaas laydhaho laydhaho waktigaas ku haboon yahay ayaa waxa loo soo diraya qofka operationkaas fulin lahaa qof qofkaas dirislaha gacan ka siinaya marka markaasna way baxsadaan dee meel kastana xamar lix iyo toban degmo weliba todobiyo toban degmo waaye howlgaladii gobolada ka socdaan marka meel walba askari booliska askari nabadsugida ma taagna iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka waa janis boqolkiiba hal ah ay helaan marmar laakiin maalin walba waxaa lasoo qabtaa waa dad nafilcaari hadda qof asagu laftiisiiba dilaya wax kaloo lagu handadi karaa ma jiraan oo masuur al ameriki iyo abasbeer ma mid ay adeegsadaan ma helayaan haddii dowladda soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed ay usoo jeesato wa waa mahadsan tahay kornel macow waxaan ku weydiinayaa su-aal laga yaabo dad fara badan oo dhegeystanaya inay qabi karaan kooxahan dilka geystaa waxaa jira meelaha ay al-shabaab weli gacanta ku hayso waxaa laga yaabaa in shaksi ay xukumaan inay dil meel fagaaraha ku fuliyaan mooye aanu jirin qof inta layska toogto layska tago maxaa dilalka ku koobay goobaha dowladda oo ay gacanta ku hayso oo goobaha shabaabkana aan dadka loogu dilin dilkan waxa waaye waa ujeedo badan waaye waa dil maaragtay dadka soomaaliyeed oo dhan ka yaabiyey in maaragtay qof muwaadin oo soomaaliya oo mu'mina oo masaajid inuu kusoo dukada asagoo kabihiisaga xeranayo madaxa laga togo oo inta kalena ay ka cararaan meesha oo aan marnaba aysan waxaan ku ammaanayaa magaalada beledweyne oo laba goor ay sameeyeen in maaragtay dhagarqabayaal dilay muxuu ahay muwaadin soomaaliya dadka inay ka dabayaaceen ay soo qabteen laakiin magaalada muqdisho intaas la eg ayaad waxaa shalay ayaan arkaynay in muxuu ahay guddoomiye ganacsatada allaha u naxariistee muxuu ahay bakaaraha dhexdeeda lagu toogtay maalin cad lagu toogtay oo haddana laleeyahay way baxsanayaan marka waxa waaye qolooyinkan shabaabka waxay u shaqeeyaan sida waa organized crime waay sida muxuu ahay cosonoster oo kale ay u shaqeeyaan dadka oo dhan waxay ku jiraan black mailin ay ku jiraan rikaasay ku haystaan ganacsatada xataa ay dilayaan waxa ay ka rabaan khadamaad ayay ka rabaan khadamaadka haddii uu dhiibi waayo way dilayaan waxa waaye nooc sidaas ayay yaqaanin marka waxa waaye dadka soomaaliyeed oo weliba magaalada xamar ha ugu darnaatee ayaa waxaa la rabaa inay is-abaabulaan waayo maanta haddii walaalkaa hortaada lagu dilay asagoo mashaajid ka soo baxaayo oo ganacsatadii la dilay oo de dhaqameedka la dilay oo xildhibaanka la dilay oo wasiiradii la dilaayo oo muxuu ahay ay ardadii ay dilayaan waxa waaye adigana waxa waaye xabad sugaa tahay berrita ayay kugu soo socotaa toogaaga berrita kugu imaanaa marka waxaa wanaagsan in maaragtay dadka ay ay samaystaan sida hadda ay aad ka dhawaajinaysa in golaha wasiirada ay yidhaahdeen xaafad walba waxaan u samaynaynaa ciidan gaar u ah ciidankaasi gaar ku ah inuu ahaada ciidan madaniya oo muxuu ahay la sameeyo degaano la sameeyo oo matalan degmada waxa ay ka kooban tahay afar waax waaxdan waxay ka kooban tahaan umaleeya haddaan qaldanayn muxuu ahay afar unug ayay ka kooban tahay unug unug dadka inay isu ilaaliyaan dadka inay tiro kooban yihiin oo qofka kusoo zaa-ido oo muxuu ahay oo oo maaragtay xaafadda dhexmaraya xataa la isweydiiyo la yidhaahdo muxuu ninkaan u ahaa waa inuu jiraa xiriir ka dhexeeya hay-adaha amniga iyo kalsooni iyo muxuu ahay dadweynaha ka dhexeeya oo shacbigana ay u yaqaaniin hay-adaha amniga iyo ciidamada qalabka sida inay yihiin wiilashooda iyo walaalahooda inay yihiin oo dhibaatada maanta ay ku jiraan ka dulqaadaya ciidankana uu u yaqaana dadkan inuu yahay dadka oo maaragta oo naftiisa iyo dhiiggiisa oo uhuraayo berrinta inay amni iyo xasilooni ay helaan marka kalsooni oo buuxdo shacbiga iyo iyo dawladda waa laga maarmaan taas ayaa maaragta lagu joojin karaa haddii la rabo in laga hortago dilalkan qorshaysan laakiinse inta la kala daadsan yaha uu leeyahay aniga maxaa igu jiro maanta habe haddiiba xabadda igu dhicin oo aan soo haydo beritane allan qabaa taasi ma suurtoobaysa ilaahay waa la qabaa laakiinse waa in maaragtay amniga la wada sugaa waa dawladda iyo shacbiga ayuu ka dhexeeya amniga iyo ciidamada qalabka marka ma moodaa cornel aan su-aashii hore kugu celiya in meelaha shabaabka ay ka taliyaan dilalku ay ku yar yihiin oo dhinaca dawladda ay usoo xawilaan wixii rabsho iyo dil ay geysanayaan dabcan meelaha ay xukumaan wayba xukumaanba dadki iyo police stationay u samaysteen maxkamaday u samaysteen ciidamadii muxuu ahay oo amniyaadka ah ayaa joogo marka qofka waxaa markaa waxay iska ilaalinayaan qof maarag oo markaa dawladda la shaqeeya ama faldambiyeed kala galay wa waxa waay meesha iyaga joogaan dadka kuma dilaan laakiinse qolooyinka amniyaadka waxay ka howlgalaan magaalooyinka ay dawladda ay joogta ay muxuahay ka howlgalaan waa kuwaasi kuwa mishinada wa waa gartay aad aad baad umahadsan tahay waxaan ku noqonayaa alansari alansari bal waxaadna xasuusisaa oo dhegeystayaasha aad xasuusisaa qolyahan wax dilaya amniyaadka loo yaqaanay al-shabaab horta qaabkay ku shaqeeyaan iyo waxay yihiin bal xogta aad ka hayso soomaalida waxay ku maamulaa jinimin inaa bixiya marka haddii qof madaxa laga hayo lugaha yacni dawo laga siiyo maaha maaha qofka inuu caafimaadayo marka amnigii waa lagu hawlan yahay laakiin haddana sida loogu hawlan yahay waxaa jirta si ka habboonaan lahayd xalna lagu gaari karo saad og tahay al-shabaab meelaha ay ayagu ka taliyaan ama heestaan qofay dan ka leeyihin oo soo saan oo ayagu intay dadka isugu yaraan dadkoodsa maana falalka ma dhacaan haddana dawladdu dad yacni sida ashaab ay area dawladdu haysato dadka ugu soo dirtaan dawladdu dad gudaha uma dirto ajala degdegaas male marka weli jaanisaa la siinayaa dagaalka waa lagu jebiyey dawladdu waa dadaashay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed kuwa amniga ciidanka filiska soomaaliyeed kuwa nabadgelyada soomaaliyeed kuwa afiliska soomaaliyeed iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed qofkii jaanis u helay inuu dalkii dadka mas-uuliyeedka qabto waa la dadaalay waana la jebiyey laakiin haddana sidii lo lagu dabargeyn karo oo la lo lagu loo yacni lagu dhamayn karo lagu tirtiri karo ayaa waxay tahay in loo soo jeegto arrintaas loo ololeeyo oo dadka soomaaliyeed oo muwaadila oo dalka iyo dadka iyo deegaanka iyo
iyaa adeejiye qolada dadka dilaysa oo dhallinyaradaad sheegaysa dhibaataysan ma iyaga un iska carooda oo inta hubka qaata dadka dila mise amar baa lagu siiyaa oo la yidhaahdaa intaad dhaqbaxdo hebel soo dil waa dhalinyarada qalday yani adaladdan siyaa u jooga eriya dawladda amar amar way ishoos tagaan laakin amarka ma aha inuu banaanka uga imaanayo guduhu amarkii ka fulayaa tusaale ahaan labaatan cunug ayaa lasoo dirayaa iskuullaa la geenaya xaafadaa la dejinayaa midba mid wuxuu degan yahay xamar weyne wuxuu degan xamar jajab mid wuxuu degan yahay waa beri marka midba iskuulu dhigtaa qofkii la rabay dabagalayaan kuma wataan markaas say u dabagalaan markay dhahaan jaanisaa furan maanta oo qofkaas jaanisku leeyahay xiliyadaas jaanisku leeyahay waxaa lasoo dirayaa qof operationkaas fuliya oo maskoolada wata mar badanaa qoryo ayagama isticmaalaan kuwa amniyaadka marka yani in la tirtiraahay waa sahlan tahay oo annaga tirtoodii hayno kumanaan kale oo sidaas oo kale tirtoodii hayso oo qaabkay ushaqaystaan iyo qaabkay usoo tagaan garanaysaa jirta marka dadka shaqadii ku habboonna ha loo diro hana loo soo wada jeesto arrintaas lagana sheego ha loo diro istilaacay noo soo dirsanayeen gudihii ha loo diro gobolladii dad ha loo diro ha laga dhex shaqeeyo maanta jaaniska iyaan la deerdarayn jaaniska furan ha loo soo wada jeesto waa mahadsan tahay waxa qadka uu ka go-ay guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir joodax buu qadka ka go-ay laakiin nasiib wanaag waxa qadka ku jira oo nagu soo biiray guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax cabdifatax way maqlaysaa gobolka hiiraan magaaladiisa beledweyne waxay ka mid tahay meelaha ay dilalka ka dhacaan haddaad ka hadasho arrimaha ugu dambeeyey ee gobolka hiiraan ka dhacay ka hor intaanan su-aal kaa weydiin mawduucan walaal horta marka horeta waxaan rabaa inaan salaamo ummadda soomaalida aan dhegeysanaysa marka xiga waxaan doonayaa inaan asxaabta ku jirta maarata gooban ragga dhalinyarada ah inaan mahadsanisiin idaaho aan salaamo idaacadda v o edana waxaan ugu mahad celinaya barnaamijyada noocan oo kaleeta ay uqabanayaan madaxda iyo shacabka soomaaliyeed haddii aan markaa ka hadla hiirahan magaalada beledweyne waxay kamid tahay magaalooyinka dhibaatada weyn ay kasoo gaareen dhibaatooyinkii soomaaliya soo maray oo kala nooca ahaa xaafatan arrintani nimankani xadjirka ah ama dhalinyaradani mabda-ooda nooc kale loo qalday oo la fogeeyey ay dhibaatooyinka waaweyn ka geysteen oo dad badan ay ku baabi'iyeen oo weliba dadka ah indheergaradka culimadiinka aqoon-yahanka madaxda ay dhibaato weyn ay kasoo gaartay hadda sida anigu howlgalna ka dawlad ahaan iyo ciidamada aan isbahaysanayno runtii waxaa laga qabtay wax weyn baa laga qabtay waxaa jirta in soomaaliya inay ka diri jirtay erey ah qof haddii la dilo laleeyahay ciddii dishay lama garan karo qofkaabaa dhintay ciddii dilkaa ka dambeysay lama garan karo arrintaa annagu waxaan go-aansanay oo aan go-aan ka gaarnay inaanan beeneyno arrintaa oo aan dhahno ciddii cid dishay waa hadday baxsadeen waa hebel waa hebel waa hebel qoladaa ayaa ka dambeysay si aan maaragtay ii sheegaan na mugdi mugdi u jirin ama aan qabano oon gacanta ku dhigno sidii maalin hortaba dhacdayba oo dambiilayaashii iyo in badan oo wax ka abaabushay barnaamijkaasi gacanta lagu dhigo oo iyagoo gacanta salkii markay kula jireen gacanta lagu dhigay si ay u deenooba erge ahaa wax dilay lama garanayo nuqdadaa waxaan rabaa inaan nuqdo yar oo muhiima qodob yar oo muhiima aan muujiyo waxa weeyaan markasta dilil baa soomaaliya ka dhaca guud ahaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dilalkaasi badankood faahfaahin lagama bixiyo oo waxaa la yidhahdaa ama waxaa loo fiiriyaa nimanka al-shabaabka la yidhahdo ee maarata isheeg magaca qurxoon le laakiin magacaas aysan ka turjumaynin yaa loo tiriyaa amaba waxaa la yidhahda lama garanayo hadii la yidhahdo dadku waxay aaminaan inay nimanka oo keliya ka dambeeyeen laakiin waxaan rabaa inaan muujiyo arrin aan jeclahay inay maarata shacabka soomaaliyed wax u tarto dowladnimadana wax u tarto waxaa jira dad kale oo dambiilayaal ah oo ku dhex kabada qof oo magacaa isku qariya oo dad dilal joogto ah annagu marka waxaa aan jecelnahay insha allahu tacaala inaan qabiilada waaweyn soo bandhigno arrintaana hiiraan maanta way ka gudubtay lama garan karo in la yidhahdo wixii maarata wax dilay in dadkii dilay lasoo hor istaajiyo shacabkii ay dhibaatadii xaanka dareensiiyeen oo xukuma lagu qaado ayaa gacanta ku haysa alxamdulilahi war badanna wuu baxay irdo badanoo daahnayna way baxeen waxaad sheegtay in nin wax dilay oo beledweyne ku dilay oo nin odaya dilay odayaasha dhaqanka ka mid ahaa dil inaad soo qabateen waxaa kaloo hadalkaaga ku jiray in aad ogaateen in al-shabaab cid aan ahayn oo kale oo dembilayaala oo dadka dishaahay ay ku dhex jirta bulshada adigoo labadaa noo bayaaninaya waxaad ula jeedaa cidda dishay ninkaa odagee dhaqanka ahaa ead hadda haysaan lukuma laha kooxda al-shabaab luguu kuleeyahay waa al-shabaab ninkaasi dembigiisna wuu qirtay waana soo bandhigaynaa maalinkeeda ayaan la sugaynaa waxyaaba waxaa noo dhiman sheeg maaragtay dabagal oho maratay ninkaa shabakad weyn ayuu kamid yahay shabakada in wax badan laga ogaado ah laakiin maxay haysalo arrinta aan kuleeyahay oo ah nuqdada muhimka ah oo dad kaloo dambiilayaala ah jira aan kuleeyahay anigu nin mas-uul oo soomaaliyeed aan ahay oo dowladda soomaaliya halkan ku jooga oo gobonatore gobolkan hiiraan ayaan ahay waxa weeyaan waxaa jira waxaan rabnaa inaan dalaa'il soo bandhigno laakiin dalaa'ilkaas inaan ka hormaro ma rabo dilil cadaymaha aan samayn doono inaan ka hormaro ma doonayo dad waxaa jiro kaleeto u maleeyaan ma maarata madaxtinimada iyo siyaasinimada iyo hoggaanka lagu noqdo in mar kasta asiga laga baqo oo maarata isheega ou awood maarata ka gaar ah dadka ou lahaada ayaa jira oo mar kasta ishuga nabadgelyada qadiyada nabadgelyada la yihahdo mar kasta aan looga maarmin camal marka waxaan rabaa oo aan arrintaas kusoo gabagabaynayaa soomaalida markii la yidhahda amniga waxa laga qabto waxay bartilmaamaysataa niman markii hore loo aqoon jiray hogaamiye ku-xeel laakiin mar kastaba waxyaabo samaysta oo magacyada bedesho ama qabiil ha ku dhex dhuuntaan ama wax kale ka ku dhex dhuuntaan oo urar kale siyaasada dadkaasi oo u maleeyaan madaxtinimada iyo sharafta iyo karaamada iyo hoggaaminimada in lagu gaarayo in mar kasta maaragtay isheeg uu u maleeyo nabadgelyada xaggeeda xitaa loo maleeyo in wax ka dhibi lahaa ninkii ka dhibi lahaa yahay soomaalida marka ay u aragto ninkaa nabadgelyada wax u dhimayahay intuu wax nabadgelyo u dhimi lahaa asaa ama qori haysa amasaa ahayd asiga madaxa laga dhigo taa waxay kusii kordhinaysaa qofkii inuu maaragtay mooryaan oo awlu ahaa mooryaan xoog badan ay kasii dhigaysaa taa ayay ku salaysanta qodobka aan sheegaya laakiin dalaa-il waaweyn oo shacabka soomaaliya ay la yaabaan runtii ma maratay isheega ina awli firaynin yaan rabnaa banaanka inaan soo saarno insha allahu tacala waktigeeda ayay gaaraysaa waan ku jirnaa arrintaa waxaan rabaa inaan hal meel kusoo laabto oo ninkii iga horreeyay oo hadda uu ka hadlayay oo eheeday al-shabaab sababta ay dadku u jiraan wax yar iikaadi kugu soo noqonaa waqti fiican aan ku siinaa waxaan u gudbayaa korneel macow korneel macow waad maqashaa waxaad xustay in gobolka hiiraan magaalada beledweyne shacabku ay bilaabeen inay soo qabtaan kuwa wax dilaya awal lagu yaqiinay inay iska baxsadaan waxaa kaloo guddoomiyahana waa kaa daba xusay oo arrintaa uu soo hadal qaaday arrintan gobolka hiiraan ka bilaabatay ma arrin meelaha kale oo soomaaliya dhan ka dhici karta oo koonfurta soomaliya dhan ka dhici karta oo hadda kadib nimanka maadaama ay military ahaan jabeen kooxda al-shabaab soo qabashadoodii ayaa bilaabatay miyay miyay kula muuqataa mise waa arrin gobolka hiiraan keliya u gaara horta horta waxa waaye guddoomiyaha aad iyo aad ayaan ugu ammaanayaa sida wanaagsan ay maaragtay u howlgaleen oo isla markaasna ay gaadmo ay sameeyeen in maaragtay ay ka hortagaan faldembiyeed loo geysan lahay muwaadin oo reer hiiraane taas aadaan ugu ammaanaya waana mida laga rabo inay hay-adaha amniga ay sameeyaan waayo dembi waxa waaye laba qayboodoo u kala baxaa qayb ka hortagid iyo maxaa katab ka dabategid hiiraan way ku guulaysatay ka dabategid way ku guulaysatay oo ninkii oday dhaqameedka dilay waxa waaye gacantay ku dhigeen kuwii kaleeto soo damacsanaa inay maaragtay ay ay muxuu ahay ay ay dilaan muwaadin kale oo reer hiiraanane waxa way ka hortageen waxna way ka dhaawaceen waxna gacantay ku dhigeen marka mid ayaan tix raacaya oo ah hadda ay tamaraan waxaan ka dhawaajiyey waa ujeeda badan dilalkan qorshaysan oo la fulinayo waxna waxa waaye guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa ka dhawaajiyey oo adlaha ay caddeemaan u haynaa marka taa waxaa loo baahan yahay hay-adaha amniga haddii hore ugu baraarugsanaayeen waa waa wax maaragt lagama maarmaan ah inay maaragtay ay ay ay ay dabagal xoogle ay ku sameeyaan in maaragtay dadka dilalkan ka dambeeyo shabaab maahine ee cid kale ay yihiinna taasna waa in la sameeyo way fiican tahay su-aasha kaloo ah shabaab muxuu ahay aakhiritaankooda miyaa la joogaa haa waa la joogaa waayo waxa waaye maantay waxaan ognahay xataa dhalinyarada ay dagaalka ay geliyaan markay dhaawacmaan oo dhaawacooda halis uu yahay weli lama aan arkin weli lama soo qaban lamana arkin shabaab dagaal galay oo maaragtay dhaawac halisa gaaray oo oo gacanta lagu dhigay ma jiro way dhamaystiraan waxa waaye waxay leeyihin shahaado waxa waaye saddex abadood ay madaxa uga dhufanayaan kan mariga kan markaas qorigiisa qaadan karo oo oo ka muxuu ahay ka daba tukubi karo ama ka daba socon karo kaas bisaa muxuu ahay ka badbaada inaan la dilin marka waxa waaye shabaab waxa waaye ciidan ahaanna way u jabeen logistic ahaanay u jabeen subalay ahaanay u jabeen shacbiga soomaaliyeedna ma xamili karaan dagaal maaragta aan macno lahayn oo ujeedo iyo kajeedo aan lahayn xataa haddii loo yeero ole al-shabaab maxaad ku dagaalamaysaan bal nala fariista noo sheega xataa ku imaan maayaan halkaasay maaragtay inay ku dhuumaalaysaan muxuahay sidii muxuahay binlaadan oo kaleetay cajalada soo diraya wa waa gartay waad maadsantaa kugu soo noqonaya alansaari waad maqlaysaa si fiican alansaari bal waxaan rabaa in arrin aad noo iftiimiso ilaa iyo xaad- xogta aad ka hayso nimankan al-shabaab ka tirsan ee falalkaa dilka geysanaya waxa caado ahayd in shacabku marka ay wax dilayaan ay arkayaan oo aanay waxba ka dhehaynin oo aanay ka daba tegaynin oo aanay xataa sheegi karin meesha ay galaan ama ay u baxsadaan arrimaha maxaa u suuro gelin jiray e horta e de shacabku ma huweysna marka qof gacmaha dhiig ku wata ama isqarxinaya ama isaguba naftiisa gacantiisa ku halaagaya isaga isciyaadaya shacabkii ama markaas uma dhow hay-adihii amniga oo u sheegi lahaa oo shacabku markaas ma arkaan ama shacabkii de qofkii qofkii agtaagan qofkii qofkii agtaagnaa la dilay isagii baaba argagaxaya ama safay marka nimankaas shaqadooduba waa inay yacni dadka ka argagixiyaan shacabka ka safiyaan shacabku ayna ku dhiiran ayaga wax ka sheegidooda waa mahadsan tahay guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifatax baan siinaya cabdifatax su-aashii hadaaye aad ka jawaabeysay oo aan raba ayaan rabaa in aan kugu soo no- kugu soo celinaya oo aan rabaa inaad faahfaahiso dilalka al-shabaab ay geysanayaan adigu maxay kula tahay inay ugu wacan tahay si kooban baa rabaa noqdadaas in anugu hadlo walaal shabaabka saddex shay ayaa ugu wacan inay dadka diraan sababtoo ah anigu baaritaan ayaan ku sameeya arrintooda tan koowaad oo ah mabda ahaan si idl- ideolojiyad ahaan ah ayaa loo aaminsiiyey in dadka ay dilayaan ay yihiin dad dilka ku habboon oo maaragtay shareecada islaamka kasoo jira ama gaaloobay ama diinta ka laabtay hore lagu qanciyo ayaa jirta waxaana u wacan in lagu qanciyo waxa weeyaan diinta ayaysan fahmin dhalinyaradaasi oo maaragtay si qalada loo fahamsiiyey ta labaad waxa weeyaan dhalinyarada labaatan sano ninkii jira ama soddon sano jira markii dawladda dhaceysay toban sano ayuu jiray ninkii soddon sano maanta jira jiilkaasi marka waa hal jiil ma aysan la kulmin wacyigelin xagga dawladeed ah dawladnimo sistemkeed ma aysan arag wasaaradda oo cadaaladeed oo ka howlgashay in maarata dhalinyarada maskaxdooda la kobciyo oo si aysan usoo gelin dadka aan qaladka ah ma aysan jirin oo labaatan sano markii dhalinyarada aysan wax baran dhalinyarada waad aragtay tusaale ahaan haddii caawa film soo fiirsadaan filimkaasay dib ugu celiyaan xaafadda markay tagaan haddii askari uu noqon lahaa ninka haddii uu noqon lahaa waxbarasho uu geli laha waxbarasho dhageysan lahaa haddii uu hayadaha dawladda shaqa kiili lahaa dawladdii meesha ayay ka maqan tahay dawladnimadii dadka hageli jiilka dhalinyarada ah ee aad ku ballaaran oo soomaaliya labaatan sano ilaa soddon sano weeyaan dhibaato ayay la kulmeen marka waxaa la jirta inuu askarigii shabaabka ah camal uu ka dhigtay arrintan shaqa uu ka dhigtay rag oo alqaacide ah oo maratay isheeg caalami ah oo maratay aragti dheer leh oo sida fasaaxadda ku dheereeya sidii ninkii la dila usama bin laden ama yaya yaxya liidi ama aymana dawahiri ama rag kaloo soomaali ah oo oo balaaqada aada usoo barto askaham ah in ay maaragtay isheeg dadkaa ay dilinta aysan fahmin darteed faham la-aantaas darteed ay uga faa'idaysteen dilka way ugeysaa way ufududaysaa oo ma jiro qof bini aadan ah oo qof uu ka xaq daran yahay oo oo maaragtay beri ah oo berimageyda ah inuu maskaxdiisa ku ciyaaro magaxiisa basoonada la dhaadhaco tan waxuu ka galaabsatay la arag tan kale oo saddexaad waxa weeyaan dhalinyaro waxaa jirta aan mabda ahaan u rumaysanayn shabaab maxay ahayd camalna aan ka dhigin laakiin shaqo kale aan haysanoo lacaga la siiyo ayaga saasaan hayna oo lacag la siiyey oo deegaan aan uusan aqoonin la geeyey oo la yidhi mashruucaan noo fuli ninkaa dil ilaa qofkii waa la dilaa maa laga daba tago dhalinyaradii marka waxay u arkeen wixii waxaan laisku ciqaabin waa nin dhalinyaraa shaqa ma haysto mustaqbal fiican ma haysto waxbarasho ma laha xanaanayn fiican ma haysto oo keenaysa in uu yidhahdo u xisho lacagtaa yarta ah uu yidhahdo lacagtaa markii lagu siiyo waxbaad ku qabsan kartaa qofkaana uu dilo sababta ay shacabku u qarinayaan dilkan ay shabaabku geysanayaan ayagoo qaban kara oo weliba dadku qiimo agtooda kale intii la dilo ay dadkii dilo dembiilayaasha la sheegi waayo waxaan taa u maarata isheega aan rabaa inaan waxa sahlo waxa weeyaan marka koobaad cabsi oo laga qabo shabaabka oo maaragtay beegsanaya qofkii hawdoladooda ka sheekeeya ama ayaga ka sheekeeya ama ayaga lidkooda wax qabta beegsiga ay beegsanayaan cabsi laga qabo ta labaad waxa weeyaan dawladda hay-adaheeda amniga ah oo daciif iska ahaa oo aada weig u ahaa oo daciif ahaa oo aan ka daba tegi karin ximaayada si aan u samayn karin macnaha protection aan u samayn karin aan ilaali karin dadkii markii markii maadaama qofkii uu arkay oo markhaati ka yahay dilkii dhacay qofkii geysana uu arkayo ama meeshii laga saaabur arkay ama meel ay ku aras ku dhuumanayaan arkayo haddii uu sheego qofku wuxuu leeyahay uu isleeyahay oo qalbigiisa ka sheegaya cid annaan kuu samayn karta oo maaragtay dabool cover oo maaragtay annaan kuu samayn karta ma jirto sidaas darteed xilba iska saari maayo xilma saarna marka qofkii naftiisii ayaa muhim u ah ta saddexaad oo ah shacabka haddii ay geli lahaayeen barnaamijka oo ay wax ka qaban lahaayeen oo dadka sheegi lahaayeen waxaa haysata hanjabaada al-shabaabka hanjabaada al-shabaabku marka way ka qabanayaan waxa iska sheeg sheega maa dad bay hortooda ku gowraceen dad bay hortooda saban ku direen dad bay hortooda ku cadaadeen marka shacabkii shabaabkii hadday yidhahdaan hedel baan dilayna inay dilaan aba dhici kartay ay sameeyeen saacadkii dib baan hedel dilayna waa dileen marka waxay sameeyeen muuqaal dhab ah ayay tuseen dadkii taa ayaa haddana sababtay dadkii ay ka cabsadeen oo sababtay inaysan dadkii sheegin marka dawadeedii waa la helay hadda keentay dadka reer beledweyne maanta inay ku dhiiradaan ama muqdisho joogaan inay ku dhiiradaan shabaabka inay sheegaan meelay ku dhuumanayaan ama ninkii howlgalka sameey ama nin maaragtay meel ku dhuumaalaysan inay sheegaan sababta aana waxay arkeen dadku in la ilaalinayo dareeman hadda waana kusii dhiirigelinaya in halkaas ka wadaan wadanku waa wadankooda ayaga iskale maaha in wadankooda la burburiyo marka taasna alxamdulilahi hadda waan ka bogsanay oo ah arrinta shabaabka ay ka dhabeynayeen dilka waa mahadsan tahay guddoomiye gabagabadii barnaamijka ayaan maraynaa waan ka xunnahay inaad xagga dambe barnaamijka uga soo biirtay oo waqti badan aadan helin waxaan kaloon ka xunnahay in guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir warsaamo maxamed xasan joodax isna uu qadkii ka go-ay oo aan dib ugu soo celin kari weynay hawada ama qadkoo naga xumaaday awgeed waxaan idin siinayaa min hal daqiiqo ayaan idin siinayaa oo gabagabada barnaamijka ah waxaan rabaa qof walba inuu ra'yiga uu ku biirinayo xagga nabadgelyada inuu hal daqiiqo kusoo koobo waxaan ku hormaraya alansaari alansaari maxaad is leedahay nabadgelyada waa lagu soo celin karaa dilalkanna waa la joojin karaa haddii la sameeyo nabadgelyada waxaa lagu soo celin karaa dilalkana ay ku yaraan karaan soomaaliyana ay ku xasili kartaa iyadoo jaanis la siiyo dhalinyarada noo joogta oo nabada qaadatay haddii kuwan jaanis la siiyo kuwa ka dambeeya hal qof kuma harayo halkaas kadib meesha waxaa ku haraya dad aan ka badnayn konton qof oo dambiilayaala oo aaminsan haddii ay yimaadaan inaan la casumin oo dambiyo dagaal adduunka iyo dalkooda iyo dadkooda kasoo galay waa waa mahadsan tahay alansaari waxaan siinayaa cornel macow horta ugu horreyntii walaalaha meesha ka hadlay waxa waaye xaqiiqday abaareen tan loo baahan yahay muhiimka waxa waaye maantay waxaa soo istifaalo waxaa socda ah in shacbigii iyo hay-adihii amniga maaragtay ay xog waran ay sisiinayaan waana xog warankaas midka muxuu ahay muxuaha lagu joojin karo in maaragtay hay-adaha amniga ee informationno oo la hubo oo laysku hadlayn karo intelligence inay maaragtay ay ay ka helaan shacbiga ay ka helaan kadibna howlgal ay u bedelaan aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax
marka koowaad waxaan rabaa inaan idhaahdo in la adkeeyo sharciga oo sharci uu wadanku yeesho lagu wada xisaabtamo oo cid sharcigaa ka sarreysa oon uusan jirin oo ah oo maaragtay isheeg ciidanka haybadiisa iyo sharaftiisi la soo celiyo si ay maxay kale ammaanka wax ugu qabtaan khilaafka dhexda dawladda soo gala oo mar kasta ama ha ahaato madaxda sare ee wadanka ama ha ahaato madaxda federaalka ee dawladda dhexe ee wadanka uu leeyahay iyo kuwa gobolada oo iska khilaafo badan intaadan waxaa loo gudbi karaa sharciga la adkeeyo dowladnimadii sharcigeeda la soo celiyo soomaaliya waa soomaaliya soomaaliyana iskale
dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan kaga hadlaynay arrimaha ammaanka soomaaliya waxaana ka qaybgelayey alansaari oo horey uga tirsanaa kooxda al-shabaab haatanna u qaybsan dowladda soomaaliya dhaqancelinta iyo hubka dhigista maleeshiyaadka al-shabaab ka soo goosta waxaa kaloo ka qaybgelayey kornel cabdulaahi cali mucow oo horey ula soo shaqeeyey ciidamada soomaaliya kana faallooda arrimaha ammaanka guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhinaca nabadgelyada warsame maxamed xasan joodax ayaa isna barnaamijka ka qayb galay dhinaca hiiraanna waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo